barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo soddon iyo kow mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha oktoobar waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah aloosyada lagu dhiga magaalooyinka qaarkood oo xiliyadan dambe loo qabto habka miyiga looga dhiga oo kale taas oo ay dadweynuhu aad u xiisaynayaan
sidoo kale qodobadaan idiin haynona waxaa ka mid ah fanaanad iyo weliba jilaa ku nool magaalada boorama oo waraysi kaga hadlaysa waayaheedii fanka fadul iyo nacas firgaday fariidku haddaanu wadin filkiima la ficiltama fogaal arag fiira dheer hayeeshee ha foojignayn dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marnayn
xidigyahow agowa xeryasama ku noolban xidigyahow agowa xeryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane
codkaasi hiba nuura iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba uu idinku soo maqan yihiin marka horese qodobo ka mida warkii dunida ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay laba qarax oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada muqdisho goobjoogayaal ku sugan muqdisho ayaa v o a u sheegay in laba qarax ay ka kala dhaceen jidka warshadaha qaraxa hore ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amisom kaas oo aan wax khasaare ahay soo gaadhin qaraxa labaad ayaa goobjoogayaashu ay sheegeen in uu ka dhashay miino la dhigay waddada dhinaceeda taasi oo dhaawac u geysatay qof rayd ah oo watay baaskiilada loo yaqaano bajaajta dhulgariir awood badan ayaa ku dhuftay dhinaca galbeed ee dalka jabaan kaas oo cabirkiisa lagu sheegay ilaa iyo lix dhibic lix magnitude waxaana uu hoos u qotomaa ilaa iyo toban kilomitir dhulgariirkan ayaa sababay ruxan aad u awood badan isaga oo sababay inay korontadu ka tagto kumanaan guri ilaa haatan lama soo sheegin wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi geystay waxaana laanta saadaasha hawada ee dalkaasi ay sheegaysaa inaan dhulgariirkani muujinaynin wax halis ah oo la xiriira sunaami
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xafladaha aroosyada ee lagu qabto magaalooyinka waxaa qaarkood loo qabtaa habkii dhaqanka ee miyiga lagu qaban jiray oo kale madasha arooskana waxaa lagu xardhaa agabka dhaqanka iyo hiddaha ee soomaalida intaas waxaa dheer ciyaaraha kala duwan haddaba waryaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa aroos ka qayb galay oo warbixintan ka soo diray
dhaqanka hore lasoo xasuusto in xeedhayaha sida loo furo iyo dhaqankii hore iyo xasuus iyo dadku siduu kusoo dhaqmi jiray xusuusto bay leedahay dhaqankani iyo ciyaaraha iyo xeedhayaha iyo wakhtiga laga faa'iidaysto dadkan yaryari say uga faa'iidaystaan dadka hore siday u soo dhaqmi jireen hadda waxaan aragnaa guri dhexdiis baa lagu tumayaa waa aroos bal iga sheekee jiilkan yaryar ayaa la xasuusinayaa dadka hore hidiya dhaqankii siday soo ahaan jiri dee markaa saasaa loo tumayaa loo xasuusinaya dadku dhaqanka hore siduu u soo maray siaan loo ilaawo dhaqanka u lumin magacayga cabdisaan cabdilaahi cali baa la yidhahdaa waxaan ka soo qayb gallay xafladda boqor khadar cali jaamac iyo hallanka dhacasa ee yurub ismaaciil Een, waxaan u baahanay inaanu daawanno hiddaya dhaqanka lagu soo bandhigay Ru- runtii xafladdan way ka duwan tahay xafladihii hore ka dhici jiray magaalada waayo qaab dhaqan oo aad u qurux badan baa lagu- lagu- loo dhigay dee waa aragtaan dadkii inay raaxaysanayaan oo indhahooda u bogayaan dhaqanka iyo hiddaha waa wax cusub dadkana waxay u noqon doontaa tusaale wanaagsan baan filayaa waa jaandheer balka ha jaandheer waxaa lagu dhex tumayaa magaalada dhexdeedii daarad weyn ee lo- leer lagu wada xidhay gogol taallo durbaankii dhaqankii la ciyaarayo rag iyo dumar gabayo heeso dhaqameed ciyaarihii oo kala duwan jaandheer dhaanto waxyaabo kala duwan lagu soo bandhigay aad baan walahi shucuurtay lama soo koobi karo waan faraxsanahay Ee, magaca adiguna inaad magacaaga magacayga waxaa abshi maxay ducaale liga hore abshir halka maxaad maanta waxaa u imi inaan ka soo qayb galo xirfadihii hore ee gobol ka dhici jiray waxay kaga duwan tahay hidiyo dhaqankii weeye waan ku soo xasuusanayna
adigoo magacaaga ku bilaabaya bal iga sheekeeya magacaadna halka maxaad magacaygu waa ibraahim cabdulle xersi aad iyo aad baan eh, ugu mashquulay xafladda ka dhacaysa eh, qaabka dhaqanka iyo sistamka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan la joognaa een, een, arooska bal muhiimadda ay leedahay inaad dhallinyarada xusuusisaan dhaqanka iyo bal iga warran oo si ay farxadda bal u ogaadaan inay dhaqan leeyihiin
bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay olol Een, aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa munaasabadda tan hiddaha iyo dhaqanka ah ee aad caawa nagala soo qayb gasheen waxaannu uga jeednaa in dhallinyarada iyo da'da dambe dib loogu soo celiyo dhaqankii soomaaliyeed iyo hiddaheenni dhaqanka ee asliga ahaa ee waafiqsanaa diinta islaamka munaasabaddu caayinkaas ayay ku saabsan tahay waxaana rajaynayaa insha allah inaynu hiddaheennii wanaagsanaa dib ula soo noqon doonno idamka ilaah aad baa umahadsanta bal dhaqanka iyo magacagada ku bilaabaya halkan bal iga warran dhaqanka iyo dhallinyarada iyo bal iga sheekee
bismi illaahi raxmaan raxiim waa xiiqsanahay oo ciyaarta baan ka soo baxay magacayga waxaa layahay cabdinaasir axmed qaybdiid shidaan ku magac dheerahay runtii hadli kari maayo xabse hooye ciyaar runtii ciyaarihii hore ee dhaqanka soomaaliyeed ah ayaa ka socota halkan Ee, waxaa la odhan karaa runtii arooskan wuxuu soo celiyey dhaqankeennii suubanaa ee quruxda badnaa ee haddii ilaa idankeeda leeyahay soomaalidu caanka ku ahayd ee aynu kaga duwanayn wadammada kale oo dhan oo caado inoo ahaa iyo Een, waa lagaa soo badiyaan u malaynaya ama raggii hore aan ahaayo de baasha waa aqaanay in dhawayd baan magaalo iska jooga iska ilaaway laakiin raggii berigii hore aan cidiyaha ku ciyaari jiray baan ahayd anugu cabdikariin waa culus culus culusta jaandheerta culusta jaandheerta iyo hoola abeenta iyo hanna hayftaanta ciyaaruhu waa farbadan yihiin cabdikariin halku ma soo koobi karno runtii waxaan odhan karnaa haweenka caawa xawan farxadeed bay noo tahay oo haddii ilaahin kale leeyahay si wacan baan u soo ciyaarna magacayga haddaan ku bilaabo cabdisaaq xasan cabdalle caawa halkana joogno waa xeedhadii mudane khadar cali jaamac oo kadib markii ay dhammaatay muxuu ahaa cuntadii iyo wixii la sharafta ahaa waxaannu samaynay ciyaaro dhaqameedyo jaandheer dhaanto sidaan u soo celinno dhaqankii hore een, muxuu ahaa, iyo hiddihii hore amaasintii adigu ka hor maxamed aad baad u yartay magacaha magacayga waxaa layidhahdaa sharmaake aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta wallaahi ma arkin ciyaartaanu kale laakiinse aad baan u xiisan jirin arko waan maqli jiraa meelo badan waxaa uga imida ciyaarta arko laakiin caawa waa dul taagan alxamdulilah wallaahi horta waa farxad aad iyo u fiican ee in maaragtay aan arko ciyaartii oo guri lagu dhex samaynay xataa aan baadiye ahayn een in la soo celiyena ciyaartii aad iyo aad baan wallahi ugu faraxsanaa alxamdulilah dhawaa hore ay igu dambaysay markii aan tuulooyinka joognay dhulkaas ciyaar bay ahayd runtii ee aad loogu farxay oo laysku wada arkay dadku wada jimicsadeen la wada farxay caawa ma soo koobi karo runtii farxaddayda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan ciddii ka soo qabanqaabisay ee, xafladda nooca kan oo kale ah oo ilaa iyo ciyaartii lahayd marka adigana waan kuu mahad celinaya olol
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaas xiisaha leh inooga soo diyaariyay xaflad aroos oo lagu qabtay magaalada laascaanood oo weliba lagu soo bandhigayay dhinacii hiddaha iyo dhaqanka
xiriirsuuban dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington jawhare aadan canshuur waa fanaanad iyo weliba sidoo kale waxa ay ka mid ahay jalayaashii riwaayadaha soomaaliyeed haatan waxa ay ku nooshahay magaalada boorama waxayna ka warramaysaa waayaheeda nololeed iyo riwaayadihii ay ka soo qayb gashay haashim cumar good ayaa inoo haya waxaan bilaabay anigu fanaannimada anigoo ulada lay qoray anse bilaabo intaasoo marxalada iska soo guuxiyey afar statekii baan masraxayn maxaa kuu kalifay inaad fanaanad noqoto oo jeclaato fanka xaashima waxay igu kalifay aniga aabbahay baa fanaan ahaa wuxuu ahaa qolo la odhan jiray maxay ahayda kabacad waa qoladii ku xigtay cabdisilimo iyo qadijabalwo ee maxay ahayda ee dabacawska ciyaari jirtay ee maxay ahayda sayliciga ciyaari jirtay daf iyo waxay tuman jireen caagado kabacad baa la odhan jiray koox soomaaliyeed oo nii tiraahda kooxdii ugu horreysay bay ahayd aabbahay ninkii waqooyi galbeed ciyaaraheyga oo dhan koonfurgeeyuu ahaa
markii aad bilowday fanka maxaadse fanka ku bilowday waxaan ku bilaabay ruwaayad qaaliya oo ilaa iminka laga xiiseeyo soomaaliya iyo maxayada jabuutiba saddex baa isku faantay baa la odhan jiray xasan cilmi yalasow ayaa iska lahaa ruwaayadaas oday qaaliya oo miisaanle oo infacti xagga ilaahayna ku fiican buu ahaa halkee riwaayadaasi laga dhigay saddex baa isku faantay ruwaayaddaa maxay ahaydee buug baa laga qoray oo nin suudaaniyaa ka qoray jabuuti baase laga dhigay aduu fanka waxaad ka bilowday jabuuti kooxdeed ahayd markaa een, kooxaha fanka iyo jabuuti kooxda gacan macaan la yidhaahdo yaan ahaa Ee, nimco jaamac cabdinuur alaale cabduu xamar qoodh siciid xamar qoodh maxamed aadan cumar aadan dugsiye kooxday ku jiraan riwaayadda ugu horreysay eed ka qayb gashay maxaad ka matelisay ee saddex baa isku faantayda waxaan ka mataliyay anigii nimco jaamac iyo waxaanu ahayn aamino faarax Ee, saddexdaydaba baarashii loo dhiibay unbaanu ka soo baxayn markaa heesihii ku jiray iyo majaajiladii iyo maxaa ka mid ahaa Aad ka xasuusataa imika wallaahi ruwaad ruwaad qaaliya oo qiimo badan bay ahayd ilaa maanta odaygu wuxuu u dhigay oo isagaa ilin samaystay eryadani wuxuu yidhi shalay iyo maanta iyo berri nin walb mid walbana dee dhaqan gooniyu iska leeyahay oo dhaqanadii hore maanta dadkan sarwaalka dabada ka siibanaya caagadaha iyo kabaha waaweyne xagga dambe ka eh, wax kasta adduunyada wax marxalad kastaa kusoo mara laakiin isagu wuxuu ku salaysnaa dhaqan wax la ydhaa
markaa wuxuu ahaa shalay maanta iyo berri waxay ka hadlaysay markaa maxaa ka mid ahaa waxay ka hadlaysay een, adigu anigu ma faahfaahin karo abwaankii ma ihi laakiin ruwaayaddii sidii la iigu dhiibay unbaan aniguna u dhigay miiska bal inteeda eriyada aad ka xasuusato heesaheegii mad noo tilmaami kartaa tii aniga cabdinuur aan wada qaadnay iyo tii nimco jaamac iyo tu aniga cabdinuur iyo aamino faarax iyo inan kale oo cabdi- cabdiraxmaan ubax la yidhaahdo aan wada qaadnay saddexda baan kuu sheegaya haddaad u baahan tahay hesho bal waa heesheeg intaad ka xasuusato
anigii cabdinuur waxaan wada qaadaynay raqban waa raggeed reer waa ninkii isaga rogroga geestii u roon waagii rabtigu hee hee hee heeriyadda ridee layliga racwiya lagu raray walxaa marakaadanoo marogrogan xaaqoye been loo riyaaq doqoraysayo rob yariyu daay lama raadi taariikhda raac taariikhda raac taariikhda raac heestaa adii cabdinuur baa wada qaadaya isaguna wuxuu ii dirinaya raamiley nimco jaamacu uu jeclaa markaa nimco jaamacu ii dirinaya wuxuu lahaa jawaahirey dee waxaad qaadaa fariintaas waxaad igu yeedhaa naagtaa raamaha leh ee itixaanka heshay igu yeedh kol haddan inagu itixaankii dhacnay marka anigu waxaan idhi ina yaroo layliyaabanahayo gaadhi jidiidoo halkaa maxayada iska yaalloon weli maftaaxa la gelin dee qof kale umaba yeedho waar anigii baaba meesha taagane anu cid kale u yeedhi maayo dee aniga idirsan maysido xadhigi dhex mari maysid anaaba kuu baahane soo riix warkoo unbaan idhi isagii baa isku quflay
heesta kalead qaadaysa markaa maxay ahayd ee kale iyadan aad la qaad aamino faarax iyo cabdinuur iyo inan kaloo cabdiraxmaan ubax la idhaahdo waxay tidhaahdaa kuwaan isku facaanahe wanaaga furdaamiyow su'aal faxan oofayow fagaar ha ballandhige fallaadhi gilgilashayo miyay ku godaa fudayd hafaane fadal dameer fadal dameer fardaha ma la baratamaa cabdinuur baa odhanaya sheekadaas wax imika halkan la keenaya maaha faq baa madar lala tagaa buu odhanaya beydkiisa anigaa soo galay xodhanaya fadul iyo nacas firgaday fariidku haddaanu wadin filkii ma la ficiltamaa fogaa la rag fiiro dheer ha yeeshee aan foojignayn farsamo lagu waabiyo mafaaye mafaaye fool hallow doqonkii dee
aya cisig jawhare aadan cashuur bay ahayd oo u warramaysay wariyahaynaga haashim sheekh cumar good dhegeystayaal haatanna dhankii heesaha bal aanu kusoo dhowaana codkii hallaasiga ah ee maxam- hibe maxamed cudoon hibe nuura
xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xoojee ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan xisahaagu igu beeran xasuustaadu igu badan waxaad xera ku leedahay codkaasi hiba nuura hiba cuddoon wuxuu haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kulamo ka tirsan yuruba liig ayaa la ciyaaray oo gruubyada ayaa weli dhacaya kulamada ay kuxuu yeelanayeen naadiga faynood ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga zorya manchester unitedna waxa ay afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga fenerbahaj afarta gool naadiga manchester united waxaa u dheliyey laba oo paul bogba uu u dheliyey antonio marshall oo isagana goolka goora uu dheliyey jesi lingard oo goolka afraad u dheliyey naadiga kubadda cagta manchester united halka goolka madiga ee naadiga fenerbahaj uu u dheliyey ciireenkii hore naadiga united roben van bersy oo dib ugu laabtay gegada old trafford islamar ahaan intaasina gool halkaasi kala soo laabtay hase yeeshee guuldaro kala soo kulmay kooxdiisii hore manchester united gruupka b olombiakos iyo f c astana afar gool iyo gool naadiga olombiakos ayaa ku awoodroonatay waddanka greega young boys waxay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga upwall naadiga menz o five ayaa gool iyo gool bareejaha la gashay naadiga anderlech st etienne iyo f k kabala ayaa gool iyo waxba st etienne ku awoodroonatay e z alkmar ayaa laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga maccabi tel aviv dundalk iyo zen petersburg ayaa wada ciyaaray oo laba gooli gool naadiga batisburg ayaa ku awadronaatay gruupka e rome iyo asria wen ayaa saddex iyo saddex ku dhammaystay ciyaarta waxaana saddexdaasi gool laba ka mid a u dhaliyay naadiga rome ciyaaryahan el sharawi victoria blezen iyo astra ayaa wada dheelay laba gooli gool naadiga astra ayaa ku awadronaatay gruupka f naadiga atletica bilbao iyo genk oo wada ciyaareen naadiga atletico bilbao ayaa laba gooli waxba lagu awadronaaday rabid wen iyo saswola gooli gool ayay ku kala baxeen ciyaarta sagaashanka daqiiqo loogu talagalay gruupka g saltavigo iyo ayax laba gool laba gool ayay ku heshiiyeen standard liig iyo banathnakos ayaa sidoo kale bareejo labaiyo laba ah ciyaartaasi gruupka g ku wada dhammaystay gruupka hed kaniyasbar ayaa gool iyo gool waxa ay ku kala baxeen naadiga braga shakhta duneeskana waxa ay ku barbartay naadiga khant oo shan gool iyo waxba kaga adkaatay f c krasnader ayaa gruupka i waxa ay la ciyaartay naadiga shalka ofor gool iyo waxba naadiga shalka ofo ayaa ku wadnoonatay naadiga zelsburg iyo niis oo wada dheelina gool iyo waxba naadiga niis ee waddanka faransiiska iyo ku wadroonatay gruupka j kharaabakh f k laba gool iyo waxba waxa ay kaga adkaatay naadiga the salanike f c sullivan lebrek ayaa la ciyaartay naadiga fiorentina saddex gool iyo gool naadiga fiorentina ayaa guusha ku raacday gruupka k bersheva iyo spartenbrug ayaa dheelay gool iyo waxba kooxda sparta ayaa ku wadroonatay inter waxa ay la ciyaartay naadiga southampton gool iyo waxba naadiga kubadda cagta inter milan ayaa ku wadroonatay gruupka l osman lisbor f k ayaa la ciyaartay naadiga velreal waxaana ay ku kala dhamaysteen ciyaarta sagaashanka daqiiqo loogu talagalay laba gool laba gool naadiga forest iyo zurich ayaa dheelay gool iyo gool ayayna ciyaartooda ku dhammaatay dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha dhegaystayaal haatana hees dabacsan oo talantaale ah waa codkii kinsi iyo xarago iyo dahablamoodiye dhegaysi haboon
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye heesta macaan ee talantaaliga ee codka kinsi iyo xarago ayaa ugu dambaysa barnaamijkeeni duhurnimo dhegaystayaal iyo inta aan ku kulmayno idaacaddeena galabnimona waa aniga oo jaamac buulo jaamac iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo